aan ku bilownay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaarke oo haatan ka tirsan aqalka sanadka soomaaliya ayaa beeniyey in dowladdii hore ee uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa etoobiya la gashay heshiis ay labada dal isku weydaarsanayaan maxaabiis iyo muwaadiniin sharmaarke oo waraysi gaara siiyey barnaamijka martida mikrofoonka ee v o a ayaa sheegay in heshiiska ay golaha wasiirada ee xukuumadda khayra ay u cuskadeen dhibista cabdikariin muuse qalbi dhagax uu keliya ahaa heshiis dhex maray dowladda deegaanka soomaalida ethoobiya iyo maamulka galmudug oo xuduudda labada dal colaadi ku dhex martay ra-iisul wasaarihii hore sharmaarke ayaa dhanka kale khalad weyn ku tilmaamay in cabdikariim qalbi dhagax oo uu sheegay inuu ahaa muwaadin soomaali ah loo gacangeliyo ethoobiya waryaheena london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa waraysi gaara khadka taleefonka kula yeeshay ra-iisul wasaarihii hore cumar cabdirashiid sharmaarke waxaanu ugu horreyn weydiiyey sida uu arko heshiiska ay golaha wasiirada soomaaliya u cuskadeen dhiibista qalbi dhagax way soo gaareen arrintaasna horta wax ka jira ma jiraan annaga xukuumad ahaan qof aan u igmarnay inuu heshiis la galo etoobiya dhinaca maxaabiisii horta ma jirin dadka xataa la yiri waxbay sameeyeen ama heshiisay galeen arrimu waxay ahayd deegaanka iyo xuduudka dagaalo ka dhacayay iyo dad islaayay xasilintooda haba yaraatee meel uga jirtay yacni halis weysa halis weydaarsado dad maaragtay maxaabiis ama dad soo ama dad yani muwaadiniin ah meel uga jirtay haba yaraatee ma jirin marka waxay la tahay arrintaas ayaguna marna ma aysan matalayn dowlad oo kumaysan matalaynin waa gartay marka heshiiska ay golaha wasiiradu sheegeen ma waxaad leedahay ma ahayn mid heer federaala oo wuxuu ahaa mid ku kooban xalinta dhibaatooyin xuduudo ah oo u dhexeeya dowlad deegaanka soomaalida iyo maamulka galmudug
horta dowladda federaalka shaqo ku leeda maaha laakiin xataa shuqul kuma lahayn waxay ahayd dad islaayay iyo sida loo xasilin lahaa in xiisada dad badan waa ku dhintay inaysan xiisada meeshaas aysan kasii weynaan dowlad federaalna sideedaba heshiis markay galayso dee dad baa u igman inay galaan heshiisyada heshiis waxaa u igman sideedaba madaxweynaha ra-isul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda hadday u noqoto in laba wadan ay heshiis galayaan ku saabsan arrimo lawadaarsanaya ama saas
waayahay laakiin dooda waxay tahay dad badani ay qabaan in xubnaha wasiiradaadii ka tirsanaa ama maamulkaagii xilligaasi hoos imanayay inay magaca xukuumadda wax ku saxiixeen hawa yaraatee kumaysan saxiixin xukuumaddana uma igman runtii arrin la xidhiirta in dad isweyaarsada iyo hawa yaraatee ma jirin hadday jiri lahayd qolo wasiiraa la keeni lahaa sharciyad sideedoo sideedoo sharciyad in la sameeyo waxa waa in qolo wasiira la keenaa golaha wasiiradu ay ansixiyaan loo gudbiyaa baarlamaanka baarlamaanka uu ansixiyaa kadib madaxweynaha uu siiya horta markaasi sharciyad noqonaysaa wax aan golo wasiiro looga doodin iyo wax aan la igmantoona sharciyad hawa yaraate waxay ku salaysan tahay ma jiraan waayahay xukuumaddaadii marka sharci ay meel marisay oo heshiisa oo ay ethoobiya la gashay miyaa jira oo ku saabsan in maxaabiista ama dadka dembiilayaasha ah la isweydaarsado
waxba yaraatee ma jiraan meel annaga aan ku wada sayaxna anaga etoobiya inaan dad isweydaarsanno dhinaca dastuurka haddaan eegno dabcan waxyaabahaas way qeexayaan laakiin dowladdu waxay ku doodaysaa in dhibaato uu ka abaabulayay gudaha qalbi dhagax iyo arrimo kale laakiin haddaan su-aal kale adiga ku weydiiyo siyaasiyan maxay kaaga dhigan tahay adiga dhiibista qalbi dhagax iyo in dowladda soomaaliya ama xukuumadda soomaaliya ay u aqoonsato ururka o n l f inuu la mid yahay al-shabaab nin muwaadin soomaaliyeed diistiisa waa arrin runtii anaga khalda weyn ilaah runtii arrintaasna ma ahayn in la sameeyo haddii xataa maanta dembi lagu soo oogo qalbi dhagax ama qofkii qof kaloo muwaadin soomaaliyeed ah dee waxaa process lamasiinayaa jira lagu fiirinaya waxa uu galay inay saxiyiin hadduu galayna dalka gudihiisa maxkamad lagu saaray laakiin sideedaba muwaadin adiga aada mas-uuliyadiisa haysid maana waxay la tahay arrin aada u qalban in in dal kale farta gacanta loo saaro waayahay marka arrinta arrinta kaleeto hadda onlf a ka shaqaansiisana anigu hadda onlf meel kaleeto ay sharci darra ka tahay maba aan aragba looga yacni loo loo yacni loo saar inay tahay terrorist group meel adduunka keli ay ka jirto ma jiraan arrintaas sababta ay u dhaheen waa waa waa jooxad terrorist ah dee iyagaa laga rabaa inay caddeeyaan meel kaleeto adduunka ay ka yihiin male maraykankii ka shaqeeya meelahaas ay joogaan marka dee arrintaas xukuumadda laga rabaa inay jirto kaadisa hadii laa yidhahdo intii hadda adiga aad dalka ra-iisul wasaaraha ka ahayd dabcan waxaa la leeyahay qalbi dhagax wuxuu ku sugnaa uun soomaaliya ma ka warhaysay arrintiisa waa arrin uu ku sugnaa inuu de dalka joogo waa ogeyn wax hadda dhawaa ma jirin annaguna de runtii qof nagula soo dhacay arrimahaasna ma jirin dee umaada soomaaliyeedna dalkiisa oo joogi karaa wax hadda uu wadanka ummadiisa iyo dalkiisa soo dhex joogaa uu hadda dw ay leedahayna ma jirto haddii asaga dembi lagu soo oogo la dhaho dembi fal dembi bu ama dalka gudihiisa ka sameeya ama dalka dowadiisa ka sameeyna dee falkii dembiga in la keeno la fiiriyo hadday wax cadaadaan dalka gudihiisa qofka waxkor lagu saaraya laakiin sida muwaadinka dowladdu mas-uul waxay ka tahay xuquuqda qofka muwaadinka marka waa inay ilaalisaa wey
kaasi waxa uu ahaa cumar cabdirashiid sharmaarke ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya oo khadka telefonka ugu warramayey waryaheenna ridwaan xaaji cabdi weli waraysigaasi oo dhammaystiranna waxaad uga bogan kartaan barnaamijkeenna martida mikrofoonka oo aad dhegaysan kartaan idaacaddeenna fiidnimo ee maanta
wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal mar kale